hagaag dhegeystayaal maanta waxaa la filayaa in magaalada garowe ee xarunta puntland uu ka furmo shirka maamul goboleedyada dalka ka jira madaxdooda iyo mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya iyadoo halkaasi uu hadda ku sugan yahay madaxweynaha soomaaliya shirkan waa shirkii ugu horreeyey ee ay isugu imaanayaan maamul goboleedyada hadda ka howlgala ama ka jira soomaaliya iyo mas-uuliyiinta dowladda loogana hadlayo mustaqbalka dowladda soomaaliya waxaa arrintaasi la soconaya waryaheena maxamed kaafi sheekh abukar oo igala falanqeyn doona kaafi waa mahadsantahay maxamed cabdi shirkan horta kii ugu horreeya maaha wuxuu daba socdaa shir horey kaga dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan madaxtooyada soomaaliya kaas oo yeesheen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ka jira dalka shirka maanta waxaa si gaara diiradda loogu saarayaa xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhamaystirka federaalka hirgelinta higsiga cusub ee soomaaliya laba kun iyo lix iyo toban oo ah inay dalka doorasha ka dhacday iyo weliba arrimo kale ayaa looga hadlayaa waxaana shirkan arinta layaab kale ay tahay wuxuu ku socdayaa iyadoo khilaaf badan uu ka taagan yahay dhamaystirka maamulka jubba iyo qaabka loo soo xulay xubnaha baarlamaanka ee maamulkaas iyadoo inta aanan shirka la gaarin ka hor madaxweynaha maamulka jubba axmed madoobe oo iska soo gabagabeeyey howlihii dhamaystirka maamulkiisa oo shalay gelinkii dambe kismaayo ee ka dhacda doorashada guddoonka sare ee baarlamaanka jubba islamarkaana la doortay guddoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen waxa uu tegayaa marka axmed madoobe magaalada garowe shirkan uu ka qeybgelayaa iyadoo uu sheegayo in uu dhammaaday dhammaanba dhamaystirka maamulkii oo hogaamiye ee jubba sidoo kale wuxuu shirkani kusoo aadayaa iyadoo puntland ee indhaha ku haysa waxa kasoo bixi karaa deegaanada dariska la ee mudug iyo galgaduud puntland ay ku doodeyso magaca maamulkaasi loo bixiyey inuu yahay mid qalad ah oo mudug iyo galgaduud dhammaantiis maamulkaasi uusan ka talin karin maadaama ay sheegayso qeyb ka mida gobolka mudug inuu ka tirsan yahay deegaanada puntland sidoo kale dadka gobolada dhexe degan ayaa waxay ku doodayaan in puntland laftirkeeda dastuurkeeda aana lagu qorin in maamulkeeda uu ku eg yahay gobolada bari nugaal iyo qeyb ka mida gobolka mudug aana la dhihin oo la yiri gobolka mudug marka labadii dhinacba dhinac kasta maamul ahaan wuxuu ku magacaabanya gobolka mudug gobolka mudugna laba ayuu u kala jaran yahay oo xataa magaalada gaalkacyo ayaa laba u kala jaran oo qeyb kamida puntland ka arimisa qeyb kamidana hadda galmudug ayaa ka arimisa arrimahaasoo dhan iyada uu taagan yahay ayuu ku soo aadayaa shirka maamul sameynta ee gobolada mudug iyo galgaduud shirkan ka dhacaya magaalada garowe ee madaxda federaalka iyo maamul goboleeda ay yeelanayaan waxaa sidoo kale intaasi dheer shirkan wuxuu kusoo aadayaa iyadoo khilaaf xagga xuduudaha uu taagan yahay oo isla markiiba khilaaf uu soo kala dhexgalay dowladdii federaalka iyo maamulka koonfur galbeed oo laysku haysto deegaanka jaziira iyo halka kala barta gobolka shabeella hoose iyo weliba gobolka banaadir siad la socoto deegaanka jaziira waxaa tegay wasiir ka tirsan maamulka shariif xasan oo hogaamiyo kadibna waxaa tagay guddoomiyaha gobolka banaadir genaraal mungaab oo qaaday soodino iyo calaamado uu sameeyey cabdulaahi sheekh xasan oo ah wasiir ganacsiga ee maamulka koonfur galbeed arrimahaas oo dhan ayuu shirkani kusoo aadayaa sidoo kale waxaa iisha lagu hayaa shirkani waxaa kasoo bixi doona iyo xiriirka gaashaan buursiga leh ee laga yaabo in ay yeeshaan madaxda maamul goboleedyada maadaama laga yaabo madaxda maamul goboleed ayagoo culeys ku saaraya dowladda dhexe inay dalka doorasha ee ka dhacdo inay xiriir yeeshaan oo dhinac ay kasoo wada jeestaan waa laga yaabaa waxaana shirkan isugu tegaya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed madaxweynaha maamulka juba madaxweynaha maamulka puntland iyo madaxweynaha dowladda soomaaliyeed ee xasan sheekh maxamuud shirkan shirka xiga waxaa laga yaabaa in madaxweyneyaal kale ay ku biiraan maadaama dowladdu ay dooneyso in nidaamka federaalismka laga hirgeliyo gobolada mudug iyo galgaduud oo madaxweyne ay yeeshaan mar dhow gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan iyagana madaxweyne yeeshaan marka shirka maanta aad ayaa isha loogu hayaa waxa kasoo bixi doona iyo sida uu noqon doono shirkan wuxuu socon doonaa muddo laba maalmood ah oo maalinta beri ayaa lasoo gabagabayn doonaa
waa tahay kafi kulankii labaad ay isugu yimaadeen mas-uuliyiintan aad sidaad sheegayso iyo madaxweynaha ay isugu imaanayaan maanta madaxweynaha mar uu ka hadla waxa uu sheegay in laba kun lix iyo toban ay doorasho ka dhacayso arrinta hadda isha ugu weyn loogu hayana waxay tahay in suuragal ay tahay in doorasho laba kun lix iyo toban ay ka dhacdo arrinta xoogga lagu saarayo ma in baahinta maamul goboleedyada dalka ay dowladda sii wadaa mise in doorasho laba kun lix iyo toban aysan dhaafin horta madaxweyne xasan markii hadlaya kulanka baarlamaanka wuxuu sheegay dalka inay doorasho ka dhacaysa laba kun iyo lix iyo toban oo doorashada waqtigeeda aysan dhaafi karin indhaha caalamka oo dhan iyo dadka siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo xisbiyada ismagacaabay ee kasoo horjeeda dowladda mucaaradka ah dhammaantood arrimahaas ayay si aada uga hadlayaan laakiin dadka siyaasadda soomaaliya aada u odaroosa waxay sheegayaan in aysan suurtagal ahayn marka la joogo xilliga la marayo la arko waqtiga doorashada ka dhiman howlaha horyaala dowladda waxaasoo dhan waxay sheegayaan inaysan suurtagal ahayn in doorashada waqtigii loogu talagalay ay dhacdo iyo sidii loogu talagalay inuu dhacdo dadka qaar marka waxay filayaan dowladda xasan sheekh inay waqti ku darsan karto marka loo eego howlaha horyaala iyo sida hadda qorsho uu socdo haddana maamul goboleedya ayaa laga yaabaa in qudhooda culays badan ku saaraan in dowladda ay dalka doorasho ka dhacdo markii la gaaray laba kun iyo lix iyo toban aad baa umahadsan tahay maxamed kaafi sheekh abukar wixii wararkaasi kusoo kordhana waxaad ku maqli doontaan wararkeena soo socda iyo barta internetkana ku leenahay